الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ودرسي لحاد كتابك سفينة الصلاة waxaynu soo qaadannay axkaam badan waxaa inoo dambeysay waxyaalaha mubdilaadka ah ee salaada burinaya markuu soo gebagabeeyey wuxuu yidhi fa haadihi alaxkaamu axkaamtan ee tan ah yalzamu waxaa ku waajib ah kulla muslimin kulla muslimin muslim dhammaantiis macrifatuhaa la barashadeeda barashadeeda qof kastoo muslima inuu barto axkaamta salaada ayaa waajib ku ah walow safarba ha u galo waa isagayna lahaas magaalo fogba ha u aado sidaasba ha dhacdo maxaa yeelay id laa yajuusu liaxadin qof uma bannaana inuu iska galo amar iska sameeyo xataa yaclama xukmallaahi fiih ilaa uu ka ogaado xukunka ilaahay ee amarkaa dhexdiisa ah ilaa uu ka ogaanayo taa waa lagama maarmaan qaala shaaficiyu ijmaacan waman lam yajid mucalliman yucallimuhu qofkaan helin mucallim bara maa yaxtaaju ilayhi wuxuu u baahan yahay fii amri diinihi ugu baahan yahay walow biujra kharashba iyo xoolabaha ka qaadaye qofkii waaye xataa ciduu xoolo siiyo waxbadha yaa waaye marka waa inuu barto qof kastoo muslim axkaamtan walilwuduu'i wuduugii waxaa u ahaaday waa weesadii iyo walilqusli qubayskii waxaa u ahaaday waa mayrashadii iyo wasalaati walisalaati salaadii waxaa u ahaaday sunanun sunnayaal sunnayaashaasoo kahiiratun tiro badan jiddan dhab ahaan sunnayaasha lama soo sheegin awal moogta sunnayaal tiradii ka batay baa weesadu leedahay oo qubaysku leeyahy oo salaadu leedahay faman araada qofkii doonaya xayaata qalbihi qalbigiisa noloshiisa qalbigu inuu u noolaado qofkii raba iyo walfawza liibaanid iyo badbaadid cinda rabbihi rabbiga agtiis ou liibaanoo khayr iyo wanaag uu helo iyo guul falyatacalam ha barto haa sunnayaashaas wayacmal hana ku camalfalo bihaa sunnayaashaas waxaanta beratidaadan ku camalfalayn lama rabee hana barto wayacmal bihaa hana ku camalfalo walyacmal falyacmal bihaa ha ku camalfalo falaa yatrukuhaa kama tago sunnayaasha ilaa mutasaahilun mid sahlanaya mooyaan mutasaahil kan wax isku sahla oo wax fududaysta arrimaha diinka waa sunnee maxaa laga samaynayaa maxaa dhib ma laho aan qiimayn ee isku sahlo mooyaane mutasaahil baa la yidhi kaa maaha cid kale kama tagto sunnayaasha oo amase laahin mooye cid kale kama tagto mid ka jeensaday laahi mucrid canhaa mid ka jeensaday oo amase saahin mid halmaansan can muxuu halmaansan yahay fadiiladeeda fadliga laga helaya haddii sunnayaasha lala yimaado kaasoo jaahilun jaahil ah jaahil ah ayib sunnayaasha marka weesada iyo qubayska waxaa ka mid ah bisinka inuu la yimaado niyada inuu la xiriiriyo inuu meeshiiba saddex jeer biyaha mariyo inuusan iska hurgufin biyaha inuusan iska qallajin inuusan cidna u kaalmaysan inuusan ku dhex hadlin cududaar la-aan qiblada inuu qaabilo inuu xiriiriyo markau dhammeeyo xuska ilaahay inuu la yimaado weesada markuu dhimeeyo inuu yidhahdo ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh allahuma ajcalnii min altawaabiin wajcalnii min almutadahiriin waaye subxaanaka subxaanaka allaahumma iyo kuwii la mida waxaasaa ka mid arrimahaasoo dhan baa ka mid a salaadu sunnayaal bay leedahay waa laba nooc midna abcaad baa la dhahaa midna hay-aad abcaaddu waxa weeye atixiyaadka hore iyo wixii la socdo aan soo marnay qunuudka iyo wixii la socday hay-aadkuna waa wixii aan shuruudna ahayn arkaanna ahayn abcaadna ahayn kuwaa weeyaan marka arrimahaas buu ilaalinayaa qofkii ajarkiibaa u badanaya inuu ku camal falo weeye maxaa yeelay waxaa la yidhi hamaratu lcilmi cilmiga mirihiisu alcamalu waa ku camalfalid cilmigan la baranayo miraha laga guranayo miraha laga helayo waa in lagu camalfalo weeyaan hamaratu lcilmi alcamal weeyaan camal baa la rabaa cilmiga masaladii kuu kordhay cilmigii kuu kordha camalfal inuu kuu kordhaa la rabaa ayb wa mimaa kiibuu ka mid ahaadee yata-akadu macrifatuhu barashadiisu ay adkaanayso adkaaru salaati salaadda adkaarteeda waxyaalaha in la bartay aada u sii adag tahay waxaa ka mid ah salaadda adkaarteeda wa mimaa kii waxaa ka mid ahaadee yata-akadu oo adag yahay macrifatuhu la barashadiisu in la bartaay adkaaru salaati salaadda adkaarteeda salaadda adkaarteeda adkaartaa marka lala imaanayo macaanideeda inaad soo xaadirsataa fiican ere-erey haddaadan macnihii u garanayn xataa si guud qofka waxaa la leeyahay laga ajarsiin maayo wuxuu iska akrinaayo ilaa inuu macnihii garanayo mooyaane wixii aan qur-aanka iyo salliga nebiga ahayn calayhi salaa wasalaam maa acda alqur'aana wasalaata wasalaama cala nabiyi lmukhtaar wixii aan salliga iyo qur-aanka ahayn iyaga haddaadan macnahooda aqoon salliga nebiga calayhi salaa wasalaam iyo qur-aanka waa lagu qorayaa ajarkooda macnaha inaad taqaani kuma xirno qur-aanka akhriday tafsiirkiisa waxba kama taqaanid ajarkii waa laguu qori xarafka akhrida salliga nebigana calayhi salatu wasalaam sidoo kale wixii kaloo aada akhrido waa inaad macnihii garanaysa walow si guud aadba u garanaysid ayib wasalaatu wasalaamu cala nabiyi alcadnaan buu kitaabkaana yidhi lagu saliyo lana salaamo nebi maxamed alay sala iyo qur-aanka labadaa ajarkooda waa laiskaga kaa qorayaa markas qof ka soo akriyaba wa naxnu anagu nadkuruhaa adkaartaa waan sheegaynaa hunaa halkan biikhtisaarin si soo koobid ah si gaaban ayaanu wax uga sheegaynaa dabadaan iskugu xiraynaa salaada ilaa bilow ilaa dhammaad wax allaale wixii afka lagu kala qaado oo salaada la yidhaahdo baan si kooban dabada ugu qabanaynaa u leeyahy waay waa salaadii weeyaan fiqhi shaafici baa laga hadlayaa meesha wuxuu yidhi fayaquulu lmusalli qofka tukanaya wuxuu dhahayaa isagoo taagan carabka inuu ka dhaho ay fiican tahay usallii farda duhri arbaca rakacaatin waxaan tukanayaa duhur faralkiis afar ragcadooda addaa-an oo aan qalla ahayna addaa mustaqbilalqibla anoo ah qiblada mid qaabilsan ma'muuman lilaahi tacaala anoo ma'muuma lilaahi tacaala baan u tukanayaa ilaahay intaa markuu yidhi salaaddii weli ma bilaabane allaahu akbar buu dhahayaa allah akbartaa salaadu ka bilaabtaa ha allaahu akbar ayuu yidhaahdaa wa yubdilu duhra duhurka wuuu wuxuu ku bedelayaa fii kayrihaa kayrkeedao salaad kalaa bismihaa magaceeda haddou usan duhur tukanayn weligii duhur ma taagnee dee casar buu ku bedelin oo maqrib buu ku bedelin oo cishou ku bedelin oo subax buu ku bedelin wayadkuru waana sheegaa cadada rakacaatiha ragcadaha tiradooda haddousan hadda tirada ragcadaha sheeginna waxba dushiisa ma saarna ayib arrimahaas saas ula imaanayaabuu yidhi wayaquulu imaaman imaaman buu dhahayaa bedela ma'muuman ma'muuman ta meesha ka saaro buu imaaman dhahayaa in kaana imaaman hadday runtii to uu imaam yahay weeye isagoo aan imaam ahayn imaaman iska dhihi maaye wayatrukumaa labada midna dhihi maayo in kaana munfaridan keliga hadduu yahay imaamna maaha maamuumna maaha midna dhihi uu maayo markaas imaamanna dhihi maayo ma'muumanna dhihi uu maayo hadduusan labadaa midkood ahayn wuu iskaga tegaya ayib sidaa markii la yidhaahdo marka sidaasuu dhahayaa oo niyadii uu qalbiga ku qabtay niyaduu qalbiga ku qabtay sooxaad dirsigeedii uu qalbiga ugu jiray oo uu afka kaga hadlay waxaani weeyaan wax dhib badan maaha masaladan dhabbaa looga hadlaa kutubna waa laga qoray niyada ma lagu hadli karaa mise laguma hadli karo haddii dahaaro la qaadanayo haddii salaad la gelayo haddii zaka la bixinayo haddii la soomayo haddii xaj hal huwa mashruuc am la ma arrin jiraysan baa mise ma jidaysna jumhuurtu waxay qabaan faljumhuuru min min asxaabi almadaahibi alarbaca jumhuurta ee afarta madhabo ah badankoodu waxay qabaan jumhuurta waa inta badan calaa jawaasi waa iska bannaanta ilaa man shada minhum ciddii ka shaadowday oo ka mid ah oo aan qabin mooyaane waxaa diiday ibnu xasam nin la yidhaahdo daahiriyada ka mid ah wuu diiday ibnu taymiya iyo ardaygiisa ibnulqayim aljawsiyana way diideen jumhuurtii iyo culimmadii badankeed afartii madhabna meel bay mareen wa awjabahu waxaaba khasab ka dhigo waajib ka dhigay azubayri sheekh la yidhaahdo waa wuxuu yihi waa laga maarmaan isaguna waa keligiis culimmadan kale waxay leeyihiin waajib maahe waa sidaa jaa-iska ah ama sidaa sunnaha ah afartii madhab baa marka halkan aaraadoodii uu ka sheegayaa ayib waa culimmadu waxay horey u qoreen oo lasoo raray waa arisaalat albahiya la yihahdaa fi mashruuciyati talafud biniya sheekh ismaan xidig baa leh xafidahu llahu tacaala aqwaasha culimmadu soo rara xanafiyadoo kale kitaab iyo laba hadii laga soo qabto tanwiiru labsaar kitaabka la yihahdo addur lmukhtaar sharxay waxay dhaheen watalafudu bihaa in lagu hadlaa waa mustaxabun wahuwa lmukhtaaru waana sida la doortay bay dheheen madhabkaas intaa kasoo qaad intaasoo baal buu lambar kaga hadlayaa aqwaashoodii iyo kutubtoodii iyo masaa-ishoodii masale haddaa ka hadlaysid waa inaa miisaanka saadhid cidda ogol iyo cidda diidan kulle aad sheegtid ayib maalikiyada oo kale baa ku xigto imaam maalik baa abu xaniife ku xigayoo wuxuu leeyahay war in lagu hadlaayo mala ma mayaa loo baahan yahay mise looma baahna qaar baa yiri buu yidhi waa loo baahan yahayoo niyadii qalbiga ku haysaba carabka kaga hadlay kamaal iyo bay u kordhinaysaa waana inuusan dee la dhawaaqinoo dadkan oo dhan uusan tashwiishin oo sallii iyo uusan qabsan meeshii oo dhan koow qaarna waxay dhaheen war waxba yaan lagu hadlina waa iska karaahiyo waa bacdi ka mid a oo maadaama aayad ama sunne ku timid oo ina ku laasiminaysa aysan jirin sidaa ha laga dhigo xanaabiladu waxay dhaheen kitaabka ugu weyn kutubta waaweyn ka mid a ibnu qudaama alxambali muqni almuqni baa la almuqni libni qudaama baa isaguna ka hadlay masalada qofku waa niyeysanayaa buu yidhi wax khilaafana taa kama jiraan niyada salaadda inay waajib tahay niyo la-aanna salaaddu inaysan xirmaynin arrintaa markuu soo waday oo xadiidkii inamal acmaalu biniyaati sheegay buu yidhi niyadu macnaheedu waxa weeye waa qasad qasdusha ay soomana soo marayn wa maxaluhaana alqalbu wa in lafada bihaa bimaa nawaahu wuxuu niyeystay hadda hadduu ku hadlana kaana ta'kiidan adayg bay unusita niyadii bay sii adkaynaysaa waa kitaab marjica weeyaan muqni ibnu qudaama la yidhahda ayib shaaficiyadu iyagu aad bay uga hadleen imaamu nawowi majmuuca wuu ka hadlay ayib sharxulmuhadab majmuuc baa la yidhaahdaa niyada marka la weysaysanayo waa qalbiga ba yidhi carabka in looga hadlaana waajib maa carab keliya wax laga sheegay oo aan niya jirin qalbigaana waxay taraysa ma leh haddow labadaba laakiin isku dara ba yidhi wain jamacahumaa fa huwa aakadu wa afdalu saasaa adayg badan oo sii fadli badan waa majmuuca sharx muhadab muhadabka dhowr iyo labaatanka mujalada ayib marka waxaa si kooban u qaadataa hadduu carabka keliya wax ka akriyo uusan qalbiga ugu jirin waxba kama jiraan hadduu qalbiga keliya ka niiso carabna uusan waxbaba ka sheeginna waa u jidhaa haddou labadaba isku darana sii adayg badan ayib meelmeelun baa laga tilmaamay macnaha laga qabanayaae xaawilkabiirka abulxasan cali bnu maxamed almaawardi xaawilkabiirka kitaabka tirada badan oo mukhtasaru musani sharxiisa isaguna waa soo qabtay masalada waa tilmaama ayib imaamu nawowi minhaajka muxuu ku yihi baabu sifati salaad markii laga hadlayay waniyatu bilqalbi niyadu waa qalbiga wayundabu nudqu in lagu hadlaana waa la suneeye qubaylo takbiiri allahu akbarta horteed in lagu hadlo waa la suneeyey buu yihi waa minhaajkii midaasi maxaliga isaguna waa ka hadlay jalaaludiin almaxli maxaliga khadiibku muqnilmuxtaajka wuu ka hadlay khadiibu shirbiiniga wey rimligu waa ka hadlay kitaabka nihaayat lmuxtaajka ibnu xajarku tuxfatulmuxtaajka waa ka hadla kaga hadla ilaa minhaajkii bay sharxayaan dhammaan ayib marka masaladu waa masalo laga hadlay oo waxa weeye haddaad hadda qalbiga inta ka niyeysatid waxaa laga maarmaanka khas ku ah qalbiga in niyadu kugu jirho wax salaadaada gaarayana ma jiraan ayib masaladii marka sidaas waa waxaa uga fiirsanaysaa madaahibtoo dhan markaad ka baaraysa ama fiirinaysa ama cidda ka hadashay ama qoloba say ka qabaan halkaas baa ka raad raacaysaa calaa sabiilin macnaha mithaal baan in yar uga qaadno qofkaani marka salaadii marku sidaa u xirto uma yaquulu wuxuu dhahayaa wajahtu waan wajahtu wajhiya wejigayga waxaan u jihayey liladii macbuudkii fadara samaawaati samaawaadka abuuraya walard xaniifan xaal aan ahay musliman xaal ah wamaa ana min almushrikiina ka mid maaha ina salaatii aniga salaadayda iyo wa nusukii camalkayga oo dhan wa maxyaaya noloshayda iyo wamaatiya dhimashadayda macnaha ixyaa iyo wa imaatati nooleyntayda iyo dilidayduba lilaahi allah iskale alihi rabi اlcaalamiin laa shariika lah wax wax la wadaagaa ilaahay ma jira ilaahnimada wabidaalika kaasba towxiidkaasaa umirtu lay amray wa ana aniguna min almuslimiin ayuu dhahaya waxyar aamus acuudu billaahi min ashayطaani اrajiim oo dhahaya bismi illaahi اraxmaani اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin alraxmaani اraxiim maaliki yowmi اddiin iyaaka nacbudu waiyaaka nastaciin ihdina الsiraaط almustaqiim siraaط aladiina ancamta calayhim gayri اlmaqduubi calayhim wala اdaliin buu dhahaya aamiin ilahu aqbal wey faatixadii buu akhriyey wey faatixadii buu akhriyey salaaddii o dhan baa laguu suuraynaya uma yaqra'u suurata suurad buu akrinaya sagta yara amus yara meesh ku jira moogta suurad buu akrinaya suuraddiina akhriyay marka waa taaganya muxuu samayn allahu akbar buu dhahaya hogaanku ku hayaa kitaabku ducooyin kalea jiro oo oo qofku hadduu maarata wajahtu wajhiyeeda iyo dabadeeda iyo ducooyin la akriyo rukuucdii muxuu dhihin subxaana rabbiya alcadiimi wabixamdih alaaa maraatin saddex jir sidaa unbuu dhahaya subxaana waxaa nasahan rabbiya rabbigay alcadiimi ee weynaa wabixamdihi xaalan ku mara uma yaquulu wuxuu dhahayaa samica allahu liman xamidah samica allahu waa maxay ilaahay waa aqbalaa wuu maqlaa waa maxay taqabala ilaahay waa maqlaa waa aqbalaa wey liman axadka xamidahu ku xamdiyey dee haddii ilaahay kan ku xamdiyey uu aqbalo dee xamdiga aan la nimaano maxaan dhahaynaa rabbanaa laka alxamd ilaahu adaa mahadli wey laa ilaahay qofkii ku xamdiya waa aqbalina rabbanaa yaa rabbanaa laka adiga oo keliya alxamdu mahad ku xamdi ku ahaaday mila asamaawaati xaalow ahaaday xamdigaasi samaawaadka muggood wa mil alardi ardada muggeed wa mil a maa shay muggi shi'ta aad doontay oo min shay-in shay ah bacdu intaa dabade bacdu bacdahumaa dee kuwaas dhan dabadood kursi iyo carshi iyo keyr wax allaale waxaa doontay muggood oo kuwaas hore lasoo sheega aan ahayn kursiga muggi carshiga muggi taas buu akrinaya rabbanaa laka alxamdu iyo rabbanaa walaka alxamdu iyo rabbanaa falaka alxamdu riwaayaad baa jira soo arooray allaahu akbar buu dhahayaa markaas meeshuu maraya salaada la soco waayo sujuuddii baa aaday soo maha subxaana rabbiya alaclaa subxaana waxaa nasahan rabbiya rabbiga alaclaa saray wabixamdi xaalan ku mar alaaa maraat saddex jeer bayana dhahay waa yiri sidaa unbuu samaynaya alaclaa ee saraynta badna qofku muxuu dhulka dhiga sujuuddu waa tawaaduc meesha u dambeysay xubnihiisa meesha u sharaf badnayd halkaa wejiga iyo salaanta ah buu meesha lugaha la dhigo saara dee sujuuddu marka rukuuciyo wax kasta iyadaa ka saraysa marka ducada la akrinayana tii xeesha dheerayd sujuuddoo xeel dheer baa la siiyey subxaana rabbiya alaclaa baa xeel dheer sujuuddaa la siiyey allaahu akbar buu dhahayaa markaas rab rabi ikfir lii ilaahu ii dhaaf warxamnii naxariiso wajburnii ilaahu ikab warfacnii kor yeel warzuqnii ilaahu i arsaaqa wahdinii ilaahu i hanuuni wacaafinii ilaahu i caafimaadi wacfu cannii ilaahu iska kay cafi wajburnii ikab macnaha aqninii ilaahdow ihodmi bisadi fakri fakrigayga yaa duulidiis fakri inaa iga ilaalisa ilaahow warfacni kor yeeloo darajo saraysa warzuqni iyo arzaaq culuum iyo macaarif iyo quud iyo arzaaq iyo wax kas wahdini iyo hanuuni wacaafini iga caafimaada wax kastoo dhibah oo makruuha wacfu cani iska kay cafi iska kay saamax cafwi iyo makfira sidaa markuu yidhaahdo allaahu akbar buu dhahaya subxaana rabbiya alaclaa wabixamdi alaaa maraat dee waa sujuuddii labaad waa sidii haddeer oo kale fa haadihi intaas ragcatun inta hadda aan kuu sheegay waa ragcad wa yafcalu wuu samaynayaa fii baaqi rakacaati rakacadaha inta harayna jamiica maa dakarnaahu waxaan soo sheegnay dhammaantood intaan soo sheegnoo kale wou ragcadaha kalena samaynaya ila niyata niyada mooyaane iyo wa takbiirat alxiraam oo fahiya iyadu fil ulaa ragcadda horaa iska leh fahiya niyadu iyo allahu akbartu fil ulaa ragcadda hore bay ahaatay dhexdeeda bes labadaas ragcadda horaa leh waidaa zaada salaatuhu salaadiisu markay ka ziyaado ragcatayni laba ragcadood jalasa wuxuu u fadhiisanayaa litashahudi اlawali ataxiyaadka hore fayaquulu wuxuu dhahayaa altaxiyaatu اlmubaarakaatu الsalawaatu الطayibaatu lilah ayuu dhahaya taas buu dhahaya aلsalaamu عalayka ayuha الnabiyu waraxmat اllahi wabarakaatuhu wabarakaatuh waa jumlo labaad aلsalaamu عalayna wعalى cibaadi اllahi الصaalixiin ashhadu an laa ilaaha ila allahu waashhadu anna muxamada rasuulu اllah ayuu dhahaya taas buu akhrisanayaa wy sooma dhammayn taas deedna salligii buu la imaanayaa allaahumma salli calaa muxammadi waa taxiyaadka hore allaahu akbar waa kacaya waxaaba iyada cid kale lagu sii sallin maaye intaa markaa tir wuu kacayaa qofkii dee ragca wixii dheeraad ahaa buu la imaanayaa ragcad saddexaad ama ragcad afraad hadduu tukan lahaa taas buu la imaanayaa oo u istaagaya taas buu la imaanaya ayib ragcadihii u dhimanaabuu u kacayaa macnaha weeyaan waa kelimaad aada u cajab badan kelimaadkan ataxiyaatku aلtaxiyaatu salaamyaalo almubaarakaatu ziyaadooyin الsalawaatu khamsu salawaat shanta salaadood ama asalawaatu ducooyin ama shanta salaawaad shanta salaadood adayibaatu wanaagyaal saalixaad ah intuba lilaahi ilaahay buu baa iska leh inta kalena macnaheed waa garanaysaa taxiyaadka waaye intaa markuu yidhaahdo uma yaquumu wuu istaagin oo wayaatii wuxuu la imaanayaa bibaaqii rakacaati salaatihi salaadiisa ragcadaheeda baaqiga haray intii salaada hadhay baaqigii buu la imaanaya laakina laa yaqra'u ma akhrinayo suuratan wax suurada bacda tashahud اlawali ataxiyaadka hore dabadiisa suurada akrin mayo ataxiyaadkii hore dabadiisa waa maxay markuu ragcadaha kale u kacay ragcadaha kale suurad ma wataan macnaha wey waay haddii salaada ragcada dhaafeenoo ragcadihiisii horede u gadaal ka kacayo suuraddiisa waa akhrisan karaa qofku uma idaa tama markuu taam yeelo arakacaati saasay ku mansuub ku tahay ragcadaha markuu taam yeelo jalasa waa fariisaa aljuluusa alakhiira ataxiyaadka dambe ayuu fadhiisanayaa ataxiyaadka dambe u fadhiisanaya wa yaquulu fiihi ataxiyaadkaa dambe dhexdiisa wuxuu yidhaahdaa ataxiyaatu اlmubaarakaatu الsalawaatu الطayibaatu lilah ayuu dhahaya aلsalaamu calayka ayuha الnabiyu wraxmat اllaahi wbarakaatu السلاaم علينا وعlى عباad اللaahi الصاaلحيiن صاaلiحiin cajo badan ah waa qofka xaqa ilaahay xaqa addoommadaba ka soo baxa dadkan saalixiinta lagu leeyahy الصاaلiحiin jamcu صاalح alqاa'm بxuquuq الlaahi tacaalى qofka u qume weeye xuquuqda ilaahay wa xuquuqi cibaadihi iyo addoommadiisa xuquuqdooda kamaa afaadahu الkhadiib sou faa'iideeya khadiibku أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك اللهم إله يوم صل ونحريس يادي على محمد عبدك ورسولك الدونك هذا رسولك سيدنا هدو كور مريه محمد هرتد على سيدنا محمد waa loo ogolay cabdika warasuulika annabiyi lumiyaha nebigii ummigaha waxana aan qori jirin waxna aan akhrin jirin wacalى aali muxamedina ilaahu naxariisiya nabadgelya siyaadi wa aswaajihi xaasaskiisa iyo waduriyatihi awlaadiisa kamaa sidii salayta calىa ibraahiima nebi ibraahima ugu naxariista wacalى aali ibraahim wbaarik ilaahu baraka calى muxamedi annabiyi lumiy wacalى aali muxamed waaswaajihi waduriyatihi كmا baaركta على إبراaهيiمa وعلى آli إبراaهيiمa في الcاalamiiنa caalamiinta dhexdooda inaka adigu xamiid majiid umat de waad waa garanaysaa intaas sidaa un bau dhahaya marka في الcaalamiina في بmacnaa mع sidaas cajabta badan ayuu dhahaya dee nebigeennaana ka fadli badan cid kasta oo kale oo makhluuq ah inaka adigu ilaahay oo xamiidun baa tahay majiidun baa tahay allaahuma kfir lii ilaahayow ii dhaaf maa qadamtu waxaan hormarsaday wamaa akhartu waxaan gadaal marsaday oo dembi ah iyo waxaan hormarsaday wamaa asrartu waxaan siraysay oo qarsaday wamaa aclantu waxaan daahirsaday wamaa asraftu waxaan ku xadgudbay israaf aan wax kaleo aan dan igu jirin kaga mashquul wamaa ii dhaaf anta adigu aclamu bihi minii wamaana ii dhaaf anta adigu aclamu a iga ogaal badanta bihi isaga mina xaggayga ilaa waxa adigu iga ogaal badantaa anoo aananba ogeyn ilaahayoo iga saamax wey oo iga dhaaf anta almuqadimu baa ilaahay ilaahayow tahay wa anta almuakhiru baa tahay ilaahu kaa saktay laa ilaaha ilaa anta adiga maahan alla kalma jiro ducada u dambayso nabiga akrin jira way alayh sala slam atixiyaadka iyo intuusan salaama naqsan dhexdood sida imaamu muslim uu wariyey rabbanaa aatinaa fi dunyaa xasanatan ilah adduunka xasana nagu arzaaq nasiih xasanada waa cilmi waa cibaado waa risq xalaala wa fi laakhiratina xasanatan aakhira xasanaa jannada iyo dembi dhaafka iyo hawaabka waqinaa ilaahayow naga dheeree cadaaba naari naarta cadaabkeeda xasanada zawjada wanaagsan ama xaaska wanaagsanna waa lagu fasira xasanada adduunka macnaha midda aakhirana jannadii iyo iyo waa lagu sheega waaya waqinaa cadaab annaar wa hada ducaa oo meeshaas ah lam yadkurhu lculamaau culimadu kuma sheegin fi lfiqhi walaa fi lxadiidi fima ra-ytu intaanu ogahay wey waa aan arkibayn laakiin waa arrin wanaagsan ba yidhi mar haddii qur-aanka lagu sheegay rabbanaa aatina ducooyinka midda u cajab badan weeyaba allaahuma inii allaahuma allah inii acuudu bika waxaan kaa maangalay min cadaabi lqabri qabriga cadaabkiisa iyo wa min cadaabi nnaari naarta cadaabkeeda iyo wa min fitnati lmaxyaa nolosha fitanteeda iyo walmamaati dhimashada fitanteeda iyo wa min fitnati lmasiixi kii masaxnaa fitantiisa addajaali dajaalkii been loga ahaay ilaahnimada sheeganay waxaasoo dhan baa ilaahu fitantooda kaa magan gal dajaal balaayo dhulkao dhan wareegaya wey maka iyo madiine meelaan ahayn waa tegaya masjidul aqsana waa lagu daraa masiix waxa weeyaan waa balaayo laciin ah dajaal waa kadaab beenaalo ah dadka wax isku dhex khaldaya been badana ah baatil badan ayib allahuma inii dalamtu nafsii dulman kaiira waa fiicanta il akhri walaa yakfir dunuuba ilaa anta fakfir lii makfirata min cindik warxamnii inaka anta algafuur raxiim aad bay yana u caji badanta in iyana la akriyo allahuma inii asaluka alcafwa walcaafiya in la akriyaa fiican allahuma inii asaluka alhudaa waltuqa walcafaafa walghina kamaa dakarahu nawowiyu fi ladkaar sow ku sheegay taasna waa fiicanta waxaa kaloo fiican inuu yihahdo qofku allahuma alif bayna quluubina waaslix daata beynina wahdina subul asalaam wanajinaa min aظulumaati ila اnuuri wajanibna alfawaaxisha maa dahara minha wamaa badan وbaarik lana fi asmaacina وabsaarina وquluubina وأزwaajina وduriyaatina وtub عalayna inaka anta التwaabu الرaxiim wاjcalna shaakiriina linicmatik muhniina biha qaabiliiha وأtimaha عalayna ducada inu bashaaba fiican ba lyidhi xataa khaarijo salaad salaadda isagoo aan ku jirin waxaa weeye taأhiir iyo saameyn badan bay qalbiga ku leedahay ducooyinkaas buu qofkii iska akhrisanaya cajabta badan oo ku ducaysanaya ayib marka dee atixiyaadkii dambe weeyo wuu ku daahi karaa isaga ducaduu iska wadan karaa waa ducooyin wada cajab badan marka ducada soo aroordhay baana ugu fadli badanoo ugu fiican cadaabulqabrigu waa barzakha inta la joogo oo aakhiradii weyneed weli aan la gaarin ayib ducadan marka dajaalkan iyo balaayadan ilahay in laga magan galaa fiican baa layidhi rag baaba yidhi waa lagama maarmaan waajiba ka dhigay hala akriyo rag baa gaarsiiyey qofkii inta tukada aan akrin tajib calayhi licaada ha soo celiyo balaayadaa imaanayso dajaalka iyo waxaas ilahay laga magangelaya laakiin waa kuu sunna ducaduna tirada waa inaysan ka badan atixiyaadkii aysan ka badan iyo salligii oo laisku daray waa inaysan ka badan ayib qofku imaam hadduu yahay mas-uuliyad baa saaran salaada suu doona uma dheerayn karo qolo gaar ah oo kooban oo aan cid kale usoo gelayn oo raalli ka ah salaada in la dheereeyo hadduu tujinayo ama keligii tu uu salaad tukanayo suu doona u dheeraysan karaa salaaddii markii la dhameeyey maxaaba kuu harayba inuu yidhaahdo aلsalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ilaa wax kastoo meesha lagu hadlayay baan dhahaya yar kuu sheegaya meesha u dambeysaa laisla soo gaar waaye wabarakaatudaas kutubta inta badan safiinayaasha kuma taal ma idiin qorayaan idinka kuwa badan baa ka taga oo culimmadu waxay dhahaan wabarakaatuhu yaan yada lagu darinay assalaamu calaykum waraxmat ullah halagu jooji ko waa yaga ilahay janaazada iyo ha lagu daro qaala axmed bnu xajar alhaytami fii fatxi اljawaal waa irshaadka sharxiisa mid kasta waraxmat ullaahi ha yidhaahdo laakiin wabarakaatuhu sida lasoo raray waxa yidhi ha iska daayo laakiin iyana duruq baa soo aroodhay haddii lala yimaado waa lala imaan karaa imaamku intuu salaamo naqsiga dhammaynayo adigu ha bilaabin salaamo naqsiga ka dambe waay وصلى الله على سيدina محمد وعلى آله وصaحبه وسلم والحمdu للahi رب العاalمين آمين intan kitaabka lagu khatimay salaadii laga bax السلaaم عalayكum baa looga bax ee intaani ma aha waxa kaloo lasii akrinaya kitaabka lagu soo gebagabeeyey وصلى الله alah u naxariisiyaadiyo عlى سيidina سyidka nagi محamd lama hadbadaysiy iyo وعlى آalihi aalkiisa iyo وصaحbihi وsلم alah u nabadgelye siyaadiyo wاlxamdu mahad lilaahi ilaahay buu xamdu ahaaday allihii rabbi اlcaalamiina caalamiintao dhan rabbigooda aamiina ilaahow aqbal allahuma sajib weeyaan marka waxa weeyaan wanasأlu اllaha an yaxshuranaa fii zumrati اlmuqarabiin kuwa muqarabiinta jameecadooda ilahay inayna soo xaadiriyaan ilahay ka weydiisa kitaabkaana iyo wax kaloo camalkaana ilaahay naga aqbalo qofka akhriyey kuwa bartay kuwa magaranaysaa alifay kuwa sharxay saas buu kusoo gebagabayy wanas'alu اllaha tacaala an yusalliya wayusalima wayubaarika afdala salaati waaskaa salaami waatama barakati calى sayidina muxamadi waaalihi waasxaabihi waaswaajihi waduriyatihi kama sallaa wasalama wabaaraka على إبراهيم وعلى آل إبراهيم عدد معلوماته ومداد كلماته كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهكذا معناه لغب بلابا ما هد إلهي يا أمانتي سيسلق النبي عليه الصلاة والسلام وأنا لغب قبقبيا وأنا لغص وختمها معناه وياه marka sidaas buu kaga baxa safiinihii intaasuu kusoo gebagabeeyey innaguna waxaan leenahay alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin ilaahay baa mahad iska leh inoo taam yeelay maanta oo bishu tahay labaatan maanta oo bishu ay tahay labaatan iyo sagaal bisha afraad kun afar boqol afartan iyo afar taariikhda hijrigaaba innaga asal inoo ah iyadaa horta sheegaysa taariikhda hijriga ah kun afar boqol afartan iyo afar oo markaa ku aadan labaatan iyo saddex bishan koob iyo tobnaad laba kun labaatan iyo labo baa ilaahay inoo taamyeer kitaabka taamyeelidaas ilaahay inoo taamyeelay ilaahay baan uga xamdinaynaa alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin xamdan yuwaafii nicamahu wa yukaafiu masiidah waa nicmo ilaahay kitaab kuu bilowdo ilaahay kuu taam yeelo adoo caafimaad qaba adoo nabada adoo aan safar iyo howl kala gelin gurigaadii ama deegaankaadii jooga ama deegaankaa ku noolayd allahaas baa inaguna ku mahadinaynaa alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin kitaabka labada safiino aan akrinay wixii aan khaladnay ama aan garan weynay hadde waa nafteenna iyo cilmiyaradeenna wixii aan saxnay oo ilaahay inoo waafajiyeyna waa ilaahay fadligiis ilaahay baa inaa ku manaysay oo inoo sahlay alxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin waxaa u baahan yahay aan ku dardaarmaynaa cilmiga in ilaahay looga boqo oo qofku ku camal falo sii gudbiyo ummadda sii gaarsiiyo la soo raacdo lagu dadaalo meeshan aan looga harina kutubta kale oo kusii xigta lasii akhriso culimada iyo laga sii akhriso lasii barto ilaahay dartiisna cilmiga loo niyeyso ikhlaasi ilaahay dartii cilmiga markaan baranayno inaan u niyeysano oo daalib cilminimada ama cilmi dalabnimadaba marka horeba waa inaaysan ahayn ujeedkaadu inaa cid kula murantid inaa cid kula doodid inaa cid ku qabqabsatid in hebel fulaan fulaan lagu yidhaahdo ilaahay dartiisa iyo daacadnimo inaa u baranaysid ilaahay baa kuu barakaynaya marka allah inoo barakeeyo ilaahay ha inoo sahlo inta inoo hadhay ilaahay cilmigana allah ina makaniyo dadkaas cilmiga akhrisanaya inta codku gaarayana ilaahay ha ku anfaco iyagana dee dad badan baan imaan karin ama meelo fogba jooga adduunku marakan meelo ka fog jooga dad kale oo ka xishooda meelaha cilmiga lagu hayo inay yimaadaan isdhahaan adoo hebela ama adoo saa ah ama tagtaa meeshaasna waa waa ku jiraan dadka iyagana waxaan ku caawinaynaa codku inuu meeshooda ku gaaro oo ay meeshooda kaga faa'idaystaan insha allahu tacaala marka waxaan u ducaynaynaa culimadii iyo a'imadii iyo mualifiintii kitaabta qoray iyo culimadii ina badhay aquulu maa tasmacuun wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu